qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayao qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan io si kastoo maqalkan idiin soo garay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraasada oo xilli kasta doon kala aad maashaan marka laga reebo habeenaba
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka laleekaadi gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday disi weyraxaysee ku dila garanta mooryaana yay goola jirtay dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi qul cirmaani ruubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa nabo axada isnay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay sagaalabaatanka bisha sagaalda sebteembar sannada labaatan tobanee sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa madaxweynaha maamulkaasi xildhibaanada asagaa soo doortay waxyaabaha laisku hayo faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray xayiraaddii dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaayirtay ee magaalada kismaayo dulimaadka saarnaa war ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kormeeray saddex wasaarood oo ka mid ah wasaaradihiisa waxyaabaha halkaas uu kala soo kulmay faahfaahin ku saabsan ay caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan oo dad badan lagu saqabtay waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ujeedka laga damacsan howlgalkaasi ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay sameeyeen waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa garowe kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona qarax khasaare kala duwan dhaliyey ayaa maanta ciidamo ka tirsan midooda afrika amasom waxaa lagula eegtay galbeedka degmada hilwa ee gobolka banaadir muqdisho khasaare kala duwan ayaa soo gaaray ciidamada midooda afrika amasom khasaaraha ka dhasha qaraxaasi ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qeelaan ka muujinaya abaare xoogan oo dad shacab ah ku haysata qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal wadha soo saaran xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo wasiiro waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano iyo sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada caasimaddaah muqdisho waxay kula kulmeen qaar ka mid a xisbiya siyaasadeed ee waddanka waxyaabaha ay ka wada hadleen xog ku saabsan ayaa caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin sidoo kale barnaamijka ku dhagayso doontiin xubintaad ku xiisaha badnaed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan waa ku dhagayso doonteen heesta
miyaynan dareemi karin miyaynan dareemi karin
xubintii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar raxmed ibraahim saxiifa ee barnaamijka caawa ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wanaagsan ilana saaxiibayaal kusoo dhowda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee gobolka ba ee koonfur galbeed magaalada baydhabo ee gobolka ba ee koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa ka taagan xiisad u dhaxaysa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagiran iyo xildhibaanada asaga kusoo doortay magaalada baydhabo xiisadaas ayaa waxaa la sheegay in ay timi kadib markii madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan axmed laftagiran uu baarlamaanka maamulkaas uu ku wargeleyshay ama uu ku amray inaysan maamulkiisa ama xukuumaddiisa aysan ka keenin karin wax moojina madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa la sheegay in xalay kulan qarsudaha uu la qaatay waa guddoonka baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekana maya wuxuuna kala hadlay ee muddokorrin baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu ka dalbaday madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuuna sheegay madaxweynaha la sheegay inuu guddoomiyaha u sheegay in guddoonka iyo shaqada baarlamaanka ay si kumeelgaar ah usii wadaan maadaama uu dhammaaday waqti xilhoynteedii muddadaasina aysan isku holi karin mooshin ka dhan ah xukuumadda ee xukuumaddiisa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabo madgreen mad iftiin oo caawa qadka telefoonka kula hadlay wuxuu u beeniyey in magaalada baydhabo ee gobolka baay aysan ka jirin xiisa siyaasadeed oo u dhexaysa madaxweynaha iyo baarlamaanka wuxuuna sheegay inaysan jirin wax muddokarin ah oo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen maanta ay ka dalbadeen
wallaahi anaga horta markaan kuusoo waa salaaman tahay adiga ummadda soomaaliyeed markasta joogtada annaga waktigan waxaa ka dhiman bisha hadda aan ku jirna aakhirkeeda waxaa bisha sagaalada labada kun toban iyo sagaalka bisha sagaalad oo aakhira oo ayaan ku jirnaa baarlamaanka maankiisu waxaa sanadka bisha toban iyo labaad labaatan iyo sideedkii markuu dhammaanayo ma garanti midda labaad waxaa waye annaga aan axamdi rabbilcaalamiin wax oo baarlamaanki iyo madaxweynaha oo mudmiyihii oo khilaafa u dhexeena ma jirto dalkana waxaa waye in doorasho galo oo lasii soo doorto taas waa adduunka hadda ku fiican tahay oo duniya qaamuhiinka didi lagula yahay wax maanta oo khilaafa oo baarlamaankaas iyo madaxweynaha u dhexeeyana ma laha
xildhibaan madaxweynaha koonfur galbeed ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayuu kulan la yeeshay wuxuuna ku amray inaysan habeenaatee keeni karin wax mooshin ah oo ka dhana xukuumaddiisa wuxuuna sheegay in xilhaynta xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed u dhammaaday hadda kadibna loo dariiri doono soo doorasho xildhibaano cusub xildhibaanada shirka la yeeshay madaxweynaha waxaa laftooda ay sheegeen inaysan habeenaatinin wax xil oo ka dhammaaday islamarkaasna xilka ay sii hay doonaan khilaaf arrintaasi ee ka dhashana oo hadda u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha ma waxa khilaafa ma jiraan waa war xumooto kuturkutaan waa walaalow aniga ma- madaxweynaha jimcadii aan soo dhaafno aan ka dhabaynay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa noo sheegay in waqtigan inta ka dhiman baarlamaanka sii joogi doono laakiin katiishin iyo kordhin dhaay aanan jirin baarlamaankana baarlamaankii bedelaya intii ku imaanaya isagu baarlamaan yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin taa unbaa noo sheegay waa loo soo si fiicanaa loo soo dhaweeyey madaxiina ana waxaa macnaa dhibaatana ma jirto dalkana sidiisii buu waxaa fiican dowladda guriga dowladda waa sii isdooratay oo baarlamaanadooda isu soo xushay nabadoonta iyo madaxweynihii cidda qusayt oo dhan ama wada tusi loo sameeyey qaabtaas baa ku fiican tahay dowladweyne lagu sheegay marka baarlamaanka wax waa dhibaatay baarlamaanka baarlamaan bedelaya intii niga arkayan baarlamaanka baarlamaana ma garanti waa gartay kulan ala madda labaadna madda labaadna waxa yar oo madaxweyne aniga madaxweynaha loo dhawaynaa aniga aan rabaa hortadaan labadi waa dowla jecelnahay dowladaha iyo inaan soo dhaweeyan rabnaa madaxweynahana anagaan dooranay dadweynaha baarlamaankii koonfurga anagaa dooranay dadkii horena haddii institution horena institutionkii sidiisii dhow waxaa waaye dowladda dhaha iyo dadka gurashaha nalaha oo dowladda keena arrimahan dameeyo iyo beesha caalamka marba hadday oo xoogor wardaan laga saasaaro oo loo sheego macnaa doorashada fiican leer aniga doorashada loo fiican baarlamaanka maqbaxshaa si jacakaamin noqon kartaa marka lasoo doorto madaxweynaha ee kulan ayuu gurigiisa isku keen yeeray maxaa laga wada hadla kulankaas xuusa qorshihiisu ahaa قولك أسئلة وعوائد دي كمان أنا أقول لك أنا بس النوري صحابيك أنا وضمان كتعي أنا واحد العساء أمر عن أمان عن الجري بك إيه هو اللي أنا الله عند التابع إن الكردين هي الإكتيس الله سمينا هي وضربات باكي ساري أو على شيء أنا بإكتيس وقت يسمي الجري والحمد لله رب العالمين السوء دورنا برلمان كأب كل إلى ما تقول إلى الدار حيوانا intii la macna ayna ayada maqsiid oo kalsiiyo kalana ay ku ayaa madaxweynaha ayna iyo iyo baarlamaanka ku wada tashadeen dadweynaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen baa joogeen wax maanta oo madweynaha baarlamaanka madaxweynaha u dhaheen ma jirto baarlamaankan boqolkiiba sideedkiiba waxaa waaye dadkii ayna madaxweynaha doortay baarlamaanka waa iska dawlad jeclo oo iska fiican waaye waxaan kaali ku nahay in laku soo xulo ninka sida nabadgoodkiisa iyo eheladiisa iyo qaraabadiisa ay aadeen
ma jirtaa ee, madaxweynuhu in kala hadlay ee, in mudukorniin aan laydin samayn doonin adinkuna aad dalbateen in mudukorniin laydin sameeyo qoyska hore waxay ahayd waa la socotaa horta nin kasta hore waxa rabay marka hore waa waasana kaambirikiisa ku jirtaba aniga horta waxaa noo dhaha baarlamaanada kale kuu dibinaye aniga xukuumadda waxaa noo dhama waa noo dhahay hal sano Mhm.
dowladii madaxweynihii hore xilqaasim sheekh aadan asigoo alxamdulilahi rabilcaalamiin ana hal sano wasiir aa lasoo oo madaxweynaha dibkaa lasoo doortay xalkiisana loo dhahay markii doorashadii la doornaa oo waqtigiisa dhamaaday asiga heesa ku tegay cid kasta oo madaxweyne horta oo ama markaas kaambeynkiisa hayseen in xukuumadda iyo baarlamaanka meesha waafajinaayo waa garta taa unbaa ciidankeed ahayd oo kaambeynta ahayd Mhm.
anagana marka dambena madaxweynadii inaga markaan dooran dhanba ka ahayd waa raadiyey wuxuu u soo agaasay in baarlamaanka doorasho la-aan aan dhicin karno oo lii dooranayo waa garta waxu sababta baa loo sheegay anagana raalli baan ku noqonay waa soo dhaweeyey aniga odayaasha inaga iyo dadka inaga iyo waxaas oo dhan buu aan raalli ku nahay inaad isu soo doorto qoraalka inaad waa garta waa maxay sababta uu madaxweynaha koonfur galbeed kugu amray inaan wax mooshin ka keenin karin xukuumaddiisa waxaa sharaf kutaan waay horta mooshiyaa la jeedinayo iyo mooshiya lama jeedinayo waqtigii la gaaray baarlamaanka waqtigiisa gabaabsi waayo waaba dhammaaday sidiisi de in yaraa u dhiman waa kuusoo waqtigu ku egyahay waqtigii la gaarinna sidiisa horta mooshiy badan wax kaaga keenayana ma laha laakiin wax haddii madaxweynaha intii loo armaado mooshiya lama keeno koon hebel waa la soo celinaa hebel waa la soo celinaa wax mooshiya dhacayna lama keeni karo wax lagu tasado maa waa wax la gaariba maa baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday baarlamaanka la soo xulaana madaxweyne ma- ma- nin kasta nabadoonkiisa iyo ehladiis iyo beesha oo kusoo jeeda unbaa laga soo saari doonaa taa waqtigaada ma badhow waqtigaa la gaari waaye meeshinka horma labaqa qaada meesha meesha maab ku jira baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday ikitesiya meesha waa laga saaray in la isu soo dooranayo leis xulaayo oo baarlamaanka lasoo dooraayo ninka baashiisa ayaa la yidhi hadhow dambena macnaha cidal ciddii leis timaad anaga ha ahaado mid kale ha ahaado kaa unbaa baarlamaan noqona baarlamaanka noqon doona haddii alla ogolaado Mhm. markii ee, la dooranayay ee madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galan waxaan ognahay in dowladda federaalka soomaaliya idin sheegtay in mudukorniin laydin samayn doono Ee, markii la dhisay xukuumaddii iyo madaxweynihiina ee, dowladda federaalka soomaaliya bulanti inkaga baxday oo ahayd in mudukorniin laydin samayn doono aad madaxweynaha koonfur galbeed ka codsateen in la- uu idin sameeyo mudukorniin oo xilhayntiina waqti laydinkugu daro madaxweynuhu ku- idinku amray inaysan habeenaa tiri jirin ee, wax mudukorniin ah Ee, saas la midana wax mooshin aan ka keeni karin xukuumaddiisa inta ay jirtaan adinkiina aad ka biidiideen arrintaasi xiisad ka dhalatan magaalada ay ka taaganto saameyn ay ku yeelatay ee, arrimaha shaqo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
waxa warkaas war fudud waayo war oo ka tirgitaan waayo waxba kama jiraan raadi malaha salle mala anaad kuu sheegay baarlamaankan wax intii madaxweyne u tagay iyo sacsuug u tagay nabadoomadiisa oo awalkii hormaalneed baashii ka soo jeeday ninkaas ay i yireen ay iraadeen anaga madukordin baan rabnaa waxaas ah, yaa in madukordin expertiska la sameey wax dhacayna ma amaana dhici doonaa been abuur waayo warar ku turgutaan waayo walaalkii anaa kuu sheegaya wax mushkilaan ma jiraan Waa taxil.
anagu waxaan diyaar una anagu waxaan diyaar una in lasu soo doorto waata xildhibaan markii la dooranayay ee, madaxweynaha koonfur galbeed ma jirtaa ballanqaad ay dowladda federaalka soomaaliya idin samaysay oo ku saabsanaa in xilkiina waqti laydinkugu dirin doono may wata waxaa waaye horta waqti kasta dhamaanaya baarlamaankan waad ogtahay horta eh, dowladda dhaa iyo madaxweynaha hadda talada haayo iyo baarlamaanka awalkii hore waad ogtahay talada ninkaas sharifasan sheekaadan oo ahaa Mhm.
waqtigiisa oo in yar ka dhiman waa baxay si asigaaba sheegay inuu tartamayo annagana wax maanta oo laisku soo xirina madaxweynahana doorinaysa waa laisna kordhinaa wax la dhahay anaga mana celin dadka muqdisho aadana kuma aanan garanin labaadana todobaan joogay alxamdulilahi rabi alcaalamiin guddigii hore oo oo doorashada guddiga doorashada ku jiray wax maanta afari soo sheegay oo baarlamaanka waa loo kordhiya asin waxbaa doorana waxaasi wax lawada ma maqlin anagu waxaan taaganahay madaxweynaan dooranay si fiicana loo doortay welida koowadaa lagu doortay tushinkaasi mar baa lasii maqalgacday madaxweynuhu noo sheegay laakiin xagga waxaa noo sheegay tushinkii inaan soconayn Eh, oo laakiin- baarlamaankana baarlamaanka baarlamaanka ugu sharaf badan yahay Mhm.
ee dowlad jecel iyo kasoo dooranayo insha allah idinkii ilaahay inankiisina baarlamaanka ninka horta xildhibaanka waa siyaasiyadiisaadamidiisi oo sitarsiga xildhibaanimada ku alaa mar alla markii loo soo doorto Laakiin oo way- si fiican loo soo doorto taas ma saali karaa Mm, laakiin way jirtaa soo maahan ballanqaad in dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada koonfur galbeed u samaysay
ay sheegi maayo taas kama warqabo mana ka warqabo maana la ii sheegin dowladda iyo baarlamaanka waa la socotaa ninka madaxweynaha halkaas ha ka amaado dowladda halkaanta masaasuulkiisa hasi keeno waa nin muqaadara ka soo jeeda golaha kufurkaseen musharaxa wuu ahaa gawijiinu ahaa waa iska adilin waxaa noo sheegay inuu musharaxay waana ka guulaysaday waana dooran insha allah ilaah idinkiisa Eh, xildhibaan waxay beeninaysaa in lafta galan uu idinku amray inaysan haba yaratee jirin wax meeshin aad keeni kartaan islamarkaasna eh, xilhayntiin ay dhammaatay shaqeydna aan idinkugu darin doonin xilhayntiin
horta meesha la keenayo lama keenayo waqtiga hadda saacadda aan joogo horta wax meesha aad loo diin karo baarmaas waqtigiisa waa la dhammaaday Mhm.
laba bilood baa u dhiman meeshana lagama gaarayo Yes,
Waayo, please, wax please, please, please.
meesha wax meesha loo gaarayo oo hadda laga cibaada madaxina meesha laga gaarayo oo meesha miiska saaran ma marka jiraadba Labada- baarlamaan markuu meesha gaari karaa manala markii oo Labada waqti bilood- haysan labada bilood- aniga waqtigana waa dhammaaday waxaa keli ah meesha taagan Mm.
waa la isu soo xulahayaa si occupation baa baarlamaanka looga daatay occupation meesha laga saaray Xildhibaan Afkar baa- waa ninkasta beesha ka soo jeeda ha aado ha soo noqdo ya soo lahoro walaalkiisa imaado laakiin dalka doorasha ka dhacaysa taasaa muhiimada Waxay arrintan ma jirtaa in labada bilood intaysan dhammaanin meeshin aad diyaarinayseen madaxweynuhu ku amray in haba yaraateen aan waxba qori karin waa sidaan waaye sal iyo aadnimadaha warar ku tirkutaan waaye anaa kuu sheegaayo wax bika ma jiraan qolkii maahan boqolkiiba boqol waa waadegantaa waxaa dhamacsaana madax gobolada koonfur galbeed elbay boqosho laba hoose meelihii shabaabka ay joogaan madrasa dadka waa dadkabaan dad ay qabaan caafimaad way kaleeliyiin wax zaa'idana ma qabaan ilaahay waa tarabatuu baa ku jira ilaahay mandara u keen mandar baa loo baahan yahay hadda ilaahay ummadaan mandara u keen
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaas ahaa oo iga waramayay xiisada sheegay in ka taagan tahay magaalada baydhabo ee goolka ba ee koonfur galbeed taasoo u dhexaysa madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka koonfur galbeed taasoo la sheegay in ka dhalatay kadib markii baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ee madaxweynaha uu ka diiday muddo korin ay ka dalbeen islamarkaasna ay isku dayeen in mooshin ay ka diran ay ka diyaarin xukuumaddiisa madaxweyne uu ku amray inaysan haba yaraatee aysan jirin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo mooshin ka qari karaa ee xukuumadda maamulkaasi
go-aanka ummad kulan wanaagsan ilaana saaxiib yaal barnaamijka xulashada wareysyada ayaa degeysanaysaan radio wadadan waa nagala socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa markaan aadayaa Ee, habeenkii xalay ahaa war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaaday xayiraadii muddo saddex beri ahayd ee lagu saaray dulimaadka tegi lahaa ama ka iman lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose Ee, sidoo kale waxaa hore u jiray ee, xayiraad kale oo la sheegay oo dowladda federaalka soomaaliya hore u saartay dulimaadka tegi lahaa ama ka iman lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taasoo la sheegay in cidda tegaysa ama ka imaanaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose diyaaradaha tegaya ay soo maraan magaalada caasimada ee muqdisho si loo hubiyo amnigooda ama laga warqabo cidda tegaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa dhankiisa war ka soo saaray arrintaasi wuxuuna sheegay in haba yaraatee ee jirin ee xayiraad laga qaaday ee airboortka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee ilow maanta diyaarada ay ka tegeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda dekedaha iyo waa gaadiidka iyo dekedaha ee maamulka jubbaland maxamed cabdi oo la yaqaan maxamed joor oo caawa aan qadka telefoon kula hadlay wuxuu sheegay in duulimaadkii laga xayiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen ee dadka rayidka ahaa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ee maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo iyo sidoo kale deegaanada maamulka jubbaland wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya hadda kadib ay kula xisaabtami doonaan dhibaatada ka dhalata ay xayiraadii ee lagu soo rogay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose
saai wasiir ugu horeyn kusoo dhawow raag soo baxa iskhilaafsanaa dowladda federaalka soomaaliya waxaad kala socotaan miyo arrintaas dhibaato badan baa ka dhalatay xayiraadani mudday soo socotay wax hadda bilowday ma aha markii hore waxay ku bilowdeen inay yidhaahdaan diyaaradahan ka imaanaya kismaayo iyo kuwa tegaya waa inay muqdisho soo maraan hadday ka tegayaan dowlad goboleedka dhexdiisa hadday ka tegayaan magaalooyinka sida doobley boolow nuuq baled xaawo baardheere garbahaari hadday ka baxayaan ay aadayaan kismaayo waa inay soo maraan bay reer muqdisho haddii ay sidoo kale kismaayo ka baxayaanay aadayaan deegaanada kale waa inay soo maraan muqdisho taasi waa horreysay mudday socotay saameyn badan baana ka dhalatay oo dadka inta badan caafimaadka waxaa loo aagay jiray nairobi iyo muqdisho waxaa kale oo dee iska jiray shirarba inta badan maamulka jubbaland kaga xidhnaa hay-adaha taakuleeyo badana maamuladeenna ee xafiisyadooda nairobi yihiin baan wax badan naga xidhnaayen waay arrintaas dhibaata ka dhalatay waxaa kaloo ka dhalatay in mas-uuli mas-uuliyiinta jubbaland inkasta oo muqdisho taga meesha ama lagu xidho ama lagu dhibaateeyo ama saacabado badan lagu hayo garoonka
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee loo xiray dira- ee duulumaadkii tagi lahaa magaalada kismaayo ay tahay ee xaalad ammaan oo waddanka ee kusoo korratay ee maxay tahay ee xaaladda ammaana ka jirta kismaayo iyo deegaanada jubbaland
kismaayo waxaan isleenahay ga- waddanka soomaaliya meelaha ugu ammaanka fiican bay ka mid tahay yacni muddo hadda toddoba sano ah wax qarax oo ka dhacay waxaa ka jira qaraxii ka dhacay hotel cascasey
aha wax dabarhoo lagu dilaana waa dad aada u kooban oo markii saddex bilood ama lix bilood ama sanad la joogaa laga yaabaa in hal qof lagu dilo gebi ahaan waxaan xasuustaa muddo shan sana ah waxa lagu dilay waa saddex qof Een, wax amni darro oo kismaayo ka jirta ma jirto amaroo dadka inta dhibaato ka socota iyo qashka qarax ka socda baa annaga naga dhibaato iyo amni xun annaga amnigeenu aada buu u fiican yahay waa meesha ninka wasiirka uu iska lugeeyo xildhibaanku iska lugeeyo meel walba annagoon istaag wadinin annagoo iska lugeynayna aan marno marka wax amni darroo ka jirta ma jirte waxa loo xidhay waa arrimo siyaasadeed waa arrimo qaloocan ma aha wax ku saabsan amni wax shaqo kule ma aha waa wax ka dhashay doorashooyinkii jubbaland iyo siday dawladdu rabtay inay u- u dhigto doorashadaas ay u suurageli weyday haddana ay u suurageli weyday sida ay rabeen iyagu inay nin iyagu rabaan keensadaan haddii u suurageli waayo waxay keeneen inay marka dadkii xayiraan xaniimada kasoo rogaan ay ku aargoostaan hawada soomaaliya loo soo wareejiyey oo awal ikaawa maamuleysay yeeshadii lagu guulaysay soomaali ka shaqaysay dowladihii oo ka horreeyay ay ka shaqeeyeen bay ka faa'iidaysanayaan ay u adeegsadeen arrimo siyaasadeed dowladda federaalka waxaan ku aragnaa arrimo ku racan dhaqaalihii waddanka loogu talagalay waxay u adeegsanayaan arrimo siyaasadeed inay dowladaha dowlad goboleedyada ku dumiyaan kula diriraan awoodii soomaaliya inay sidoo kale dowladihii kula dowlad goboleedyada ku dumiyaan kula diriraan arrimahaasaa marka ka jira Ma masaai jiraan wasiir wax siyaasad Mhm.
ka jira, Wasiir- wax waxa amni ku saabsan oo arrintaa loo xayramay Ee, wasiir waxaa rabnaa ee dowladda federaalka soomaaliya horey waxay u sheegtay in diyaaradaha tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ay soo maraan magaalada caasimadda muqdisho si loo hubiyo cidda la socota ama ee, cidda aysan magaalada kismaayo kadib waxay soo saartay ee, warqad kale oo lagu sheegayo in gebi ahaanba la joojiyay dulmaadka tegale magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose muddo cayiman daraadeed Ee, waxaa dowladda federaalka soomaaliya u muuqda oo maamulka jubbaland aan u muuqan ee, kismaayo ka jira oo ka taagan maxay yihiin
weli xasan maaan ma aragn ma aragno wax kasmaayo ka jira oo dhibaataa ma jirto waa imaan kartaa waan ku casuumaynaa dhammaan warfaa warbaahinta oo dhan caalamkaan ku casuumaynaa wax amni darro ka jira ma jiraan nabadgelyaa ka jirta deganaanshaa ka jirta wax dhibaato ah oo ka taagan haba yaraatee ma jiraan waxay waxaan u samaynayaan annaga waxaan isleenahay waa arrimo siyaasadeed oo guracan oo runtii aada u khilaafsan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka suubanaya waa gartay ma kala hadasheen marka mas-uuliyiinta arrintan ku shaqada leh ee dowladda federaalka soomaaliya ma kala hadasheen sababta xayraadda loo saaray duulumaadka tegi lahaa ama ka imaanaya kismaayo muddada kooban saddexa beriya arrintaas aniga horta saan kuu sheegay dhowr sano kale soo martay oo markii koowaad waxaa la xayiray in kismaayo magaalada kismaayo wax tagayo wax ka imaanaya ay mag- muqdisho soo maraan waxaa ku xigtay in la yidhaha haddana diyaarad waa inay afar iyo labaatan saac ka hor soo sheegaan markay tegayaan si loo hubiyo xaaladooda waxaa ku xigtay madaxweynahooda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo aad taqaano nin muxtarima ah oo madaxweyne soomaaliyeed soo noqday in haddana garoonkii lagu xaliyo waxaa ku xigtay gebi ahaanba in la joojiyo diyaaradihii kismaayo imaanaya in la joojiyo waxaasoo dhan marka haddaan anagu na wax naga qanciyo waan ka weyne wax na qanciyo oo arrintaas aan kala hadalno ma aanaan helin Mhm.
arrintaas marka saasay u dhacday Ee, mas-uuliyiinta ee, wasaaradda ee duulista hawada iyo sidoo kale ay hay-adda duulista hawada gacanta ku haysaa ee, waa isku khilaafeen ee, cidda xayirtay ee, warqaddii ugu dambeysay ee, kismaayo lagu joojiyey in habiratay wax dulumaada ay ka degaan marka adinka malin kusoo wargelshay cidda ee xayirtay duulimaadkii tegi lahaa kismaayo mudada kooban ma wasaaradda duulista hawada ma hay-adda duulista ee rayidka ahaa cidda xayirta oo xiraada kusoo hortay saddexa beriya kismaayo duulimaadkeeda ma liin sheega wasiir
iyo arrintaas annaga diyaaradahan baa la wargeliyey oo loo kala diray dukumentigaas oo la yidhi ma tegi kartaan wax annaga lanala soo socodsiiyey ma jiraane waxaan ka warhelnay un inay dawladda amarkaa bixisay ciddaas hadda amarka bixiseen aanu kuma dhihi karo laakiin amarkaas si wada jiray u bixiyeen waxaana dareensanahay amar kasta oo ku saabsan duulimaadyada kismaayo inay dawladdu ka wada socoto madaxweynaha laga soo bilaabo wasaaradda gaadiidka eedda duulista hawada ra-iisul wasaaraha in loo dhan yahay waa arrin loo dhan yahay inay tahay baan anigu aaminsanahay wasiir hadal ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo loo gar hadlay waa isku khilaafeen cidda bixisa amarkii lagu joojiyo duulimaadka tegi lahayd magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose marka sidee suurtagal ku tahay inay ku wada socdaan amarkii xayiraadda lagu saaray kismaayo diyaaradii tegi lahaa
mayni horta hadda annagu dee diyaaradihii oo la joojiyo maan ka war helnay inkastay maanta dib u bilowdeen maanta dib bay u bilowdeen diyaaradihii muqdisho iyo kismaayo dib u bilowday khayraadii lama qaadin laakiin kismaayo iyo muqdisho dib bay maanta u bilowdeen inkastoo haddana amar lagu siiyey inaysan wax siyaasiya hadda aysan kismaayona kasoo bixi karin wax siyaasiyina xamarna aysan wax siyaasiyina ka imaan karin oo haddana khayraad nooc cusub oo haddana horle ah laakiin arrintaas anna waxaan aaminsannahay inay halkaa ka timid inay u dhan yihiin waa barnaamij in badan laga shaqaynayo waayo
sale wasiir waxaa laydinku eedeynaya maamulkiina jubbaland in aad dowladda federaalka soomaaliya awaamir wasaaradiina kasoo baxday ee aad u hogaamsami weydeen oo saas daraaddeed loo xayiray ee duulimaadka tegi laha ama- ama ka imaan lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maya maya maya niyo ma jiraan anigu wasiirka gaadiidka aan ahay jubbaland wasaaradda gaadiidka ee federaalkana kolley wada shaqayn baa naga dhexaysay waagii hore laakiin muddo hadda hal sano ka hor ahaa noo noogu dambeysay wax wada shaqayn oo yeelan iyadaa wada shaqaynta xag wada joojiyey sidaad og tahayba wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee federaalku wuxuu ah ka mid ahaa murashaxiintii isu soo taatay kursiga madaxweynenimada jubbaland buu ka mid ahaa shuruudihii buu buuxin waayey maadaama uu shuruudihii buuxin waayey waxaad moodaa inuu ku aargudanayo arrintan shuruuduhu buuxin waayo waxaa ka mid ahaa waa shuruudaha lagu xidhay ninka madaxweynaha noqonaya waxaa la waa inuusan xas ajnabiga qabin shuruudahaasu ku dhacay sida la ogyahayna dee naag ajnabi uu qabaa ninkaas haddii uu shuruudihii buuxin waayana waxaan isleenahay dagaalka dhinaca kale ugu rogay waa gartay xiisada siyaasadeed ee udhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ma wasiirka gaadiidka iyo dowladda federal mise waa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waa dowladda federaalka dowladda federaalka waa u dhan tahay waxaan isleenahay hadda umaba kala maqnaba laga bilaabo madaxweynaha waayo waxaad ogtahay wasiirkii amniga ee jubbaland in lagu qabsaday garoonka isagoo transit ku ah oo uu xidhan yahay muddo bil ka badan hadda ku xidhan yahay xamar oon loogeyn xataa meel alla meelu jiro oon maxkamad la keenin oo sidaa sharcigu dhigaya qofka afar iyo labaatan saac kadib in maxkamad la keeno waayo wax ka maxkamad laysu aan la keenin waxaa kaloo xidhan rag saraakiila waxaa kaloo oo Jubbaland garoonka qabsan.
lagu xayiray rag shaqaalaha jubbaland ka mid ah oo shaqaal hoosaad ahaa ninka haddiiba loo fahmayo inuu shaqaalo jubbaland yahay waa in la xidho ama garoonka in badan in lagu xayiro marka arrimahaasaa ka jira meesha waa gartay saacada wasiir ugu dambeyn waa kusoo gabagabanaya ma jirta wasiire ka tirsan maamulka jubbaland oo iminka ku xaniban magaalada caasimadda ah ee muqdisho
wax hadda garoonka ku xayiran ma ogi laakiin wasiiro xamar jooga waa jiraan oo aan noo imaanin laakiin wax hadda garoonka ku xayiran ma maqal wasiirada eh, xamar ku sugan ee dowladda federaalka soomaaliya la socota miyaa safarkeeda maadaama ay xirtay wasiirka amniga oo ka tirsan mas-uuliyadda maamulka jubbaland iyo hadee sababta ninkaa gaarka loogu xidhay isaga ma- ma garan karo laakiin wasiiro waa jiraan hadda xamar naga jira waa jiraan oo jubbaland ka tirsan Wuu Jubbaland ka tirsan.
saaxiib wasiir aad umadsanta magacaas waxaan raacday aad umadsan wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dekedda ee maamulka jubbaland ayuu kaas ahaa maxamed cabdi oliiqan maxamed jawar oo ka hadlayay xayiraadii dowladda federaalka soomaaliya ka qaaday ee duulimaadka tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose barnaamijka xulashada walaasada ayaad degeysanaysaan redio cadaana waa nagala socotaan saaxiib yaal gorar waxaan idiin soo gudbin doonaa khasaare ka dhashay qarax maanta iyo ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ama somluulaad duulaadka magaalada ee muqdisho base markaa
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaqoon kulanaasan ilaana saaxiib yaal barnaamijka xulashada urashada ayaad degeysanaysaan radio cidana waa nagala socotaan maamulka jubbaland ayaa markan adiya deegaanadiisa wasiirihii xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo jeeda deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka godog oo koonfurta soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ee muqdisho waxay ka hadleen dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool gobolkaasi gado oo ay ugu horeeya dhinaca abaare xoogan oo ka jira qeybo kamida koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado waxay sheegeen dadkii ka barakacay deegaanada gobolka gado iyo xoolihii ay wateen inay hadda u dhimanayaan abaar iyo bilaan baahsan taasoo soo wajeeda dadkaasi waxayna madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayay hay-adaha samafalka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ku dhibaataysan koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado wasiirka xogeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cismaan libax ibraahin waxa uu sheegay in wasaaradda wasaaraddiisu ay qorsheynayso ee sidii dadkaasi ku sugan halkaasi biyo dhibin xoog leh ee lagu samayn lahaa xildhibaanada iyo dadka matalo deegaanada iyo dadka communitiga dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada ah oo abaartu ay saamaysay xilli roobaadkii la dhaafay warihii iyo biyihii iyo ceelashii saameyn ballaaran ku yeelatay hadda waxaa ugu daran oo saakaba aan ka helayno xogta waxaa weeyaan in biyo la-aan xoogan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saamaysay abaartu meesha xilligii roobka di'i jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii asaga ahaa waktigiisii la gudbay marka in tala laga yeesho baaqna la diro dowladda iyo shicibka soomaaliyeedba lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan haddii xaaladda markay taagan tahay wax laga qabtaa hadday gudubto waxqabad waxaa weeye markaas wax tari uu mahayo marka waktigii asaga ahaa oo in wax laga qabta ay ahayd ayay taagan tahay dowladda soomaaliyeed halkan waa way joogtaa wasiiro deegaanka kasoo joodo ayaa joogo oo sidaad arkaysaan halkan nala qaybsanaya arrinta marka waxaan u baahan nahay in si macno leh loo wajiho arrintan sida macnaha le markaan leenahayna inaan la dhayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso loo istaago waxqabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horreeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo qof kasta hadday oo mas-uul ah ama shacab ah in deegaankaasba hauba ha kasoo jeeda hadduu ay ahaatabe inuu hawshaas ayadaa ah waxqabadkeeda u istaago in ma aragtay ummadan dhibaatada colaada iyo dhibka inuu ka ka saaro tan labaad waxaan rabnaa inaan halkaan aan baaq uga jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kuwa biyaha maamula iyo kuwa kale humanitariumka kale ah in ay gargaar deg dega la gaaraan goboladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walbana soo gaarayso dowladda federaalka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan guddoomiyaha baarlamanka dhammaan xukuumadda oo dhan ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay deganeyd ay kasoo barakacdo oo xiriir la geliyo oo lacag e v c loo tuurtuuro haddii la rabo waa goonigeedii ummadan in ay baaba-ayso oo xeryaha in xiriir dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii laakiin dadka intaysan xeryaha kasoo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan waxaan rabnaa in ummadan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeraay biyo la-aanta ay jirto wasaaradda tamarteed biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabnay inaan inaan inaan maaragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii karaankeenii ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan maaragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay maaragtay ay ay ay ay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aada u tiro badan waaye kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigeeda waa u baahan tahay marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitariumkii iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq ugu jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen ceelashii biyihii yaraa ku haren ay ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin oo dhibaatee cudur hadda ka dilaaci rabo ayaan rabnaa in si degdeg ah wax loogu qabto aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaa jirta cabasho aad iyo aada u weyn oo noogu timid gobolka gado taasoo ah biyo la-aan iyo cuno la-aan taasoo saameysay shacabka ku nool guud ahaan gobolka gado oo biyo la-aanta iyo abaaraha oo ay ugu badan tahay qax taasoo ka dambeysay duqeymihii faraha badnaay oo ka dhacay gobolka sababtayna dhimasho dunya dad iyo iyo qax ka baxsan bilaadinimada waxaan ka codsanayaa hay-adaha xaqool insaanka kuwa bini-aadinimada ka shaqeeya dhammaan beesha caalamka inay gargaar deg deg siiyaan dad ummadda soomaaliyeed oo meesha ku dhiban dhinaca kale dowladda federaalka ah waxaan baaq ugu dirayaa in wasaaradda u xil saaran bili-aadinimada ay u dirta gobolka si ay u tagaan una soo xaqiijiyaan dhibaatada ka jirta meesha ayna ula gargaaraan ayna deg deg gargaar u geeyaan midda kale jubbaland waxay ka koobantahay saddex gobol gobolka dhexe shabeellada hoose iyo gobolka gado jubbada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado jubbada dhexe dowlad jubbada dhexe dowlad ma umaamin shaba tan hoosena madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha way booqdeen balse gobolka gado oo ah gobolka keli oo laba wadan oo waaweyn oo dares la ah soodin uguna dhib badan oo xagga duqeymaha ugu dhib badan abaaraha markay timaadaan ugu dhib badan uguna resource badan abaaradana ugu badan tahay yaa wuxuu baahi weyn u qabaa laga bilaabo two thousand seventeen february maalintii dowladdan soomaaliyeed ay caga dhigatay ilaa haddeer waxay sugayaan dowladda soomaaliyeed inay tagto amay aragto amay arkaan oy indhahooda ku arkaan oo baahi u qabaan waxaan u dirayaa baaq khaasatan dowladda federaalka mas-uuliyiinta ee sarsara madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyagoo mahadsan inay shacabkaas soomaaliyeed dowladdaas ay sugayaan maalintii la doortay ilaa haddeer inay korgeeyaan muuqaalkooda si ay u dareemaan dad dowlad lah inay noqdaan waayo waa dad saddex qayb u kala qaybsan qaybna ay shabaab dhinac ka haysata qaybna ay dhinac kala jiraan oo laba waddan u dhexeeyaan qaybna ay dhinac u go'santa waxaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan gaar ahaan dadka ummadda soomaaliyeed oo degan gobolka gado inay bishaan soo dhaa bishaan haddaan ku jirno aakhirkeeda ma umalayna berri ka dhiman tahay ilaa shan iyo tobankeeda iyo ilaa iyo dhowr iyo tobankeeda waxaa la saadaalinhayay inuu waqtigii roobka yahay roobkii horena waa yaraa sanadkii hore dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye waxaa bilowday xoolihii inay biyo la-aan iyo baadla-aanbo la dhindhinteen oo la dhimanhayaan haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanadii iyo meeshii xoolaha iyo joogaan kasoo kasoo barakacay biyo la-aan daraaddeed iyo baad la-aanbo inay bilaabe bilaabatay dhimasho waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya gurmad deg dega inta tabarteeda ah wixii awooda inaan laga haqran iyo sida ugu dhaqso badan waxaa kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka hay-adaha samafalka arrinta iyada ah in la ballaariyo oo la gaarsiiyo siday ugu gurman lahaayeen oo deg deg haddii loo baahdo hataa hawada looga soo looga soo daadiyo dadkaas meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan airborno lahayn dariiqyo loo maro inaysan lahayn oo wax lagu kala gudbiyo laakiin haddii ay jirto kalsooni iyo niyadsami siyaalo badan baa dadka wax lagu gaarsiin karaa marka waxaan taas ka rajaynaynaa marka gurmadka hay-adaha samafalka ah inaan wakti ku lumin oo haddii maalintii la- maalintii la dhaafoba waxaa dhici karto inay dad sii dham- dhintaan oo dad sii tabaaleysan ay sii eh, soo meel soo gaari waayaan meelaha wax lagu siin lahaa Eh, waxaan kale oo aad iyo aad u kabahayaa xildhibaanka iga horreeyey oo sheegay gobolkaas waa gobol baahsan eh, ballaaranna dowladdana inta badan bo sideedaba marka aysan hadda jirin tabaalo tan oo kale ay dhibaatadan aysan jirin eh, si wax ku gaaraan ay aada u yar tahay waxaan ugu baaqaynaa eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha eh, dowladda iyo xukuumadda labadaba guud ahaan eh, in aan la tegin in muddo ah in la tago bal soo booqdo horta waxa gobolka laga hadlahayo wuxuu yahay eh, magaalooyinkiisa marka waxay ogaan karaan meesha waxaa ka jiro dadkan oo dhibaatada ah iyo wixii ugu sahlan oo wax laga qaban karo intaba waa- wa- la- wa- waxay la- waxay la- waxay soo arkaan bay noqon karaan marka waxaan ku boorinaynaa mas-uuliyiinta dowladda bal in la tago gobolkaas oo la booqdo oo waxaa laga yaabaa in mashquul ugu yahay magaalaba magaalada ay ka xigto caasimadda deegaanba deegaanka uu ka xiga caasimadda waxaa laga yaabaa in mashquul uga yahay oo eh, aragtida iyo dhibko waxay arkaan eh, war ha laga gaarsiiya la yidhaahdo marka midda ayadana waxaan codsanaynaa in la booqdo oo hadduu ra-iisul wasaare yahay hadduu madaxweyne yahay fursadaha ugu horeeyo lagu booqdana waa soo jiro
iyo muxuu ahaa eh, international community-ga ama hay-ada eh, eh, eh, bahweynta caalamka
wasiirihii xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasi howqeeldhan ka muujinayay abaare xoogan oo dad shacaba ku haysta qeybo kamid a koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado kulan wanaagsan ayaana leena saaxiibayaal barnaamijka xulashada warasada ayaad degeysanaysaan radio cdadana waa nagala socotaan magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan hiirshabelle ayaa markiina aadaya maamulka magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan ayaa waxay faafaan ay ka baxshaan qarax khasaare geystay oo ka dhacay gudaha degmadaasi kaas oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso gudoomiyaha magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulaahi door oo la hadla warbaahinta waxa uu sheegay in qaraxaasi lagu aasay maqaayad yar oo ku taalla suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala gudaha magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay gudoomiye doorow in qaraxaasi khasaare uu kasoo gaaray afar ruux oo laba ka mid ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo xilligaas qaraxu dhacaya ku sugnaa goobtaasi sidoo kale gudoomiyaha magaalada buulobardi gobolka hiiraan waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee shacabka iyo askartii halkaasi kasoo gaarta waxyeelada ay tahay mid wanaagsan islamarkaasna lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaaladaasi waxa uu sidoo kale uu sheegay in ciidanka amniga ee dowladda federaalk ay ku sugan buulobarde ee xili ilaa maantay ay howlgallo ballaaran ay ka sameynayaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada buulobarde ee gobolka hiiraan qayb guddimeeye barnaamijka ayaana inta soo gaarin waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalama
kiinala jiraan la jirnaa kiinagaa jiraan ka jirnaa kiinala jiraan la jirnaa kiinagaa jiraan ka jirnaa jawaabtiyada waataa jaaliyaal haddaad wax maqlaysiin waar annagu adeer idinlama jirre wadi ka jirra taasu waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaane war soomaaliya isla jirta goormaa ugu dambaysay imaaraadkii qadara loo kala baxay maya etoobiya iyo kenya u kala baxna waraa abi axmed iyo ummadda iska horkeenina taageerayaala u nahay war sanadkun ismaaciil umargeelo qadka makajar maaha war furayaa laga bedeshi war shirkii maraykanka ayuuba ka hadlay waxaan nahay buu yidhi hiil walaal waar waa jugjuga meeshaada joog war somalilan horta maxaa galeerka ku dira war aqoonsigu u diidan yahay warnaya waa daalinoo carruurtu laga la'ayo aniyow war waa waalantihiin ummad kasta madaxdeedaa hoggaamisa meeshay taageeraan inay jiraan war haddaad maqli jirteen midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaae shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan caddaynaa loo helay macbuucbadii caldaro sayidka manayd aragtay war mayee muuqaal wele war meydidkii maalin dhawaayta eelsaliini lakadhamaya lahantiriya kacale war awoowa orod uga yimide warka ninka ka dhegaysta ninkii madax jabiska gobolka banaadir u qaabilsanaa xarakada oo la dhihi jiray ciise tarabuun laba jeeruu dowladda u soo gacan galay labadiibana waa ka baxsaday markii hore cabdalla cabdalla sii daayaa layidhi kadibna wasiirka amniga shirjar ay qabto wuxuu yidhi ciise tarabuun waa qabannay bakaarahan ka soo qabannay gacanta dowladdu ku jira haddana kenya laga sheegay marka markii hore haddii cabdalla cabdalla sii daayey malaha hadda cismaan cismaanaa sii daayay east africa ka shaqaynaya war maya cubayd cubayd ayaa daayay horta adigu adduunku xaggeed isku barateen ciise tarabuun war ninka magaciisa waxaa la yidhaha cabdiwaxid khaliif axmed naanaesa xarakadana waa ciise tarabuun waa qolama war ninka qoradiisa waxaa la yidhaha almajhuuhiya war ninkii idin soo kacan karaaba hadduu idinka baxsanayo sidee ku badbaadaysaan qoodhuna marka hore horta adaa noo soo diray laakiin mar labaad addi sii daysaan la yaabana war annagu godolun baanu idin soo dirnee balaayadan kale idinkaa wata warnimada wax niibaadda kismaayo waa laga qaadaa la yidhi markii hore baa inanibnahaytay war maalmo kor hay-ad duulista waxay tidhi waxaan xanibnay ma jiraan shalayna wasiir ku-xigeenka warfaafinta wuxuu yidhi cunaqabataynta kismaayo waan ka qaadnay oo diyaaraddii rabta waa aadi kartaa marka waxaan la yaabanahay labada xanibaad matii hore run dhaheed mase dambaa saxa maandhow war ma hayside waxaa la yidhi guddoomiyihii garbacaarey ayaa dayaaradii laga reebay war dowladu waa tii shaqaysata shaqada tii cunna inkirta war haddii kismaayo la fasaxay caleemasaarka axmed madoobe waa goormee war caleemasaarka axmed madoobe waa taariikh ow ow ow ow ma axmed madooba dowladda aqoonsatay war dowladdu waxay tihi diyaaradaha hadduu siyaasi iniraac rabo afar iyo labaatan saac ka hor soo sheega si aan ula harna war faysal ali waraabe ayaa ka qayb galaya caleemasaarka axmed madoobe ee xaguu maraya haddaba war faysal cali waraabe hadduu ka qayb gala caleemasaarka axmed madoobe waa markaa liinta ay sheegi jirtay xabsiga jilux uu ku cabi lahaa war idinkaa warkii dibadda nala aadaye cabdiraxmaan cirre gudoomiye xisbiga waddani wuxuu yidhi muuse bixi wuu tegayaa ayaan la kala tegin war xisi xaaji cali xasan wuxuu yidhi taleefanka madaxweyne muuse biixi burca uma soo dhaco ee xaggaa iyo gibile iyo arabsiya u dhaca war waxaad noo sheegaysaa ninkii markuu dhalinaya halka mili haysta war guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaa la ogaaday inuu maxamuud xaashi yahay maxamuud xaashi wuxuu raba ayuu muuse biixina sameeyaa war kulluuyay badahayda maxaa idin geliyey war maxamuud xaashi maxaad ka sheegaysaan guddoomiyaha nabad iyo nololba waa fahad yaasiine wallaahi inaan laga yeelin in faarax ka qaato war maalintooda waa qorqor ka adkaado faaraxna fahad wuu ka adkaanayaa warnimiyo ani warsiin haaya reer galmudug fayuuski yaroo lahankatabiya walaaho kadhammaadiya ka aaleega ili bilaaween maylayiini kasaase anaga xildhibaanadii hore baanu nahay badbaadinta galmudug baanu nahay faragelinta galmudug lagu wado wallaahi aan yeelayno oon bilaahi aan yeelayno qas baana lagu wadaa ilma adeeryaalow qaskana laga daayo war cid kastoo waxa qasa rabta badbaadada qaranka la baxda maandheeyow xildhibaanadaas qaylqaylinaayo buulnimadaa ku raagtay war waxaa la yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabeer dawal lama gaaraye duwadiinna ayaa meelaana jirin ayaa ka raadinaysaan qoodhinow ictiraaf kaa galay afkooye haddii aad ka goobto geni dawada lama gaarayo marka adiga laftigaada ictiraafkaada meel uu kaa jirin ayaad ka raadaysaa war odoo naga tag annaga gorilahaasu laga galee nin hali ka maqan tahay haangorofow gacanta geliyaa la yidhi warwar mahaysiina waxaa la yidhi gobolka gedo dhibaataa ka taagan shacabkii saddex dhibaataa isu biirsatay abaar iyo duqaynta ciidamada kenya iyo caburinta shabaab intaasaa isugu darsantaa layidhi noloshiina cidhiiri bay ku jirtaa marka gobolka gada gudihiisa ayay marba gees u yaacayaan u qaxayaan warniyo adag geedu dheera waa ka hadalaasa ciidamada amasoomgeelka guriwaadad gamtan kurowsa madi miina dhulka lingiliyi madey saaqow geelka mataliyaha ciidanka amisooma war berijiya kubuhuuka mar horaa la bedel ma kii maradu ka dhacdaa kaasuna warkaasi ogostina mihiigu ahaa ma koonfur galbeed ay ka soo jeedaan buda buda marada koodhida mar dhiismili sheegay waraa koonfur galbeeda mara ku dhiyaas ay kaari war ciidamada amisom mara ma qaataani tuutay qaataan waraan idin waale hayadhaa senatar cabdiraxmaan faroole madaxweynuhu horeo puntland wuxuu yidhi dowladdu qabyatirka dastuurka wadda qaldan bay ku waddaa guddiga dastuurkao madaxa bannaanna ilaa hadda laguma soo darin shantii xubnooda maamul goboleedyada marka ilaa hadda dowladdu siday doontay wax u qasaysaa maahane wax horay u socda ma rabto mana samayso ayuu yidhi faroole war adeerow faroole dastuurka waddada asaga u bilaabaa lagu socdaa horta soo ma dhici karta maamul goboleedyadu dad madax bannaan oo ay guddiga dastuurka ku soo darsadaan inay waayeen war dad madax bannaan sidee loo waayay meeqaa bidaar laha joogto gobolada dalka oo khurbajoog ah war annaga waa ciiddeeede guluuyay ma laga saartan dastuurkan ama ma luuqaysaan war sidee laydinkaga saara wasiirka dastuurka somalilan ka soo jeedee see laydinkaga reebaa midnimadu waa muqadase low war goolisutaagga somalilan waa muqadis maandhooyow labada muqadis ayaan ku dhax dhimanay war burco waxaa ka socdo shir loogu magac daray aayatatashiga burco waa muqadas war aan idin waalay hay-adaha madaxweynuhu waa kii yidhi lacagtii ra'iisul wasaareyaasha lagu ridi jiray ayaan ku iibinay guriga safaaradda maraykanka laakiin qaylaa ka soo daba yeertay lacagta waxaa layidhi horta qadaraa bixisay gurigii hore safaaradda soomaaliya ahaan jirayna dowladda maraykanka gadoo lacagtii waa ay bixiday taasna waxaa la yidhi meelay ku baxday lama oga marka halkaas iska dabagadoon badan baa ku jira ee gurigii hore lacagtiisa meeshay ku maqantaa la rabaa warnamiyow madi garahdii guryaal badan aduu dumaayeen gaarsho walnisi gaarjona madhisina mayka alay madwiinagana lisuwoy ballangaadkiijay war madaxweyne hadalkiisa waa sax markii hore uu ra-iisul wasaarayaasha lacagta lagu rido qatar iyo imaaraadka laga keeni jiray war kulluuyey waryihii ordoon ee madaxweynahayga muuse bixii wax ka sheegay maxkamaddii raafaankii mar labaad ayay saddex sanno iyo bar ku xukuntay marka cid kasta oo somalilan wax ka sheegtana sidaasuu baa xabsiga liinta ugu cabaysaa hadda ninkaasi ma wuxuu u xiran yahay taliskani tubtii buu hayaa talisyadii hoogay warhanaswiinawashegirka fiiriya shansilad adlankuu kuma jiray somalilan war waxaan ka baqayaa muuse bixi ictiraafka uu raadinayo inuu dad u waayo war war ma haysaan somalilan ha ku rafaninna waa meel kala dambeyn iyo ammaan oo ka jire caawa baarlamaanka soomaaliya jaantaaradan u maqashay weya wariyaha baarlamaanka soomaaliya waxaa u hadlay amiin jeeso sooma mateli kara war xildhibaan gene kismaayo ku xayiran yahay niyo haddaan been la sheegayn dalkani baarlamaan ma leh axmed waranlow waxaan u malaynayaa liintii qowdhan sheegaya inaad xabsiga ku cabi doonto war horta baarlamaan habsiga liintan iyo waraabi allahna si si baniinka hayne horta siyaasiyiinta laga reeba diyaaradaha kismaayo aadaya ma huteeladaa la geeyaa mase xabsiga horta gudoomiyihii gobolka banaadir yaa arkay meelo jaani cirib dhigay war gudoomiyaha markuu yaro dhagaxan qaada dhagaxii laftiisa lagu qoray nabadii nool marka ma nabadii nool lagu qaadi karaa maandheestow sida baarlamaanka loo aamusiyey miyaa asigana loo aamusiyey warnimayo filish garan afaarihiisa ka baxa war markii u horraysuu shirka afrika ka qayb galay sagaashan iyo labadii madaxweyne afaweerkaga eletriga ayuu canaantay madaxdii afartan sanaan xaquuqtaannaa u dagaalamayna halkaanaad ku shirayseen hal maalin dadkaanu maxay rabaan ma adnaa oran buu yidhi bini aadanna ma haydin nin baa la hadlay madaxda afrika ka mid ah wuxuu yidhi isdeji biyahaba oo eeyu markaad cabto annagoo kalaad noqon doontaaye marka hadda finish gareen madaalisha nabadii nool loo wax ka cabay dalkaygu dushaadu waa barwaaqe dalkaygu dalkaygu dabeesha waa udgoonte dalkaygu
dalkaygu siyaasigaagu waa been badan yahe dalkaygu dalkaygu daruuf adagaan hayse dalkaygu dalkaygu somalilan ictiraafka ku daahe dalkaygow dalkaygow ciidankaadi waa daale waa uje waryaa xildhibaan inuu beec mushtara maaha war waxaan hees mahayna hano oyniniyo war raasi waa ku cayaartay iimaanka laga qadanwaryaa milatariga maxaa shabaab loogu waryaa dhulku taabada waryaa waryaa dhibkaan iska daayay war gees maxaan islaa taliski baa war laga tago waryaa iimaanka ilaahay ka baqa ilaahay waryaa dowladnimada ha laga run sheego
wamaasiyaheen saaxiibada xuduunta kale intaana ka bixin saaxiibyaal wararka naga soo gaaray magaalada caasimada ah muqdisho waxay sheegayaan in isgoyska loo yaqaana zoos ee magaalada caasimada ah muqdisho maanta le qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika misom halkaasi ku socdaalayay qaraxaas ayaa ahaa nuuca dhulka lagu aasay ee loo yaqaanaa minada waxaa la sheegay inuu haleelay mid ka mid ah kolonyada gaadiidka oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika misom waxaana jiirtay qaraxaasi kadib rasaad fara badan oo ay fuleen ciidanka midowda afrika misom kuwaas aan la shoogeen in waxyaal ay kasoo gaartay dadka shacabka ahaa ee rasaasta meesha lagu furay ay ku sugnaayeen guubjogaaley waxay noo sheegeen arkeen dhaawacyada laba ruux oo shacab ahaa kuwaas oo ku sugnaa halka qaraxaas uu ka dhacay islamarkaasna loo qaaday goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho lama oga ilaa hadda khasaaraha kasoo gaaray ciidamada midowda afrika misam qaraxaasi waxaa lagu soo horamayaa in ciidan ay joojiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka ee waddada xiriirsa ee suuqa waa xaafadda suuqa xoolaha iyo ilaa isgoyska ecas control balcad ee degmada afgooye aaraada ee magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka intaasi caawa ku dhanyahay tan iyo kulan dambe waxaan kaga tagay heestan habeen wanaagsan
shalay dooranee dadkeenu karaani yahay